mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda caafimaadka iyo golaha aqalka sare ayaa magaalada muqdisho uga qayb galay daafurka ololaha qaliimada haweenka ee xanuunka isku furanka kaasoo ay si wada jir isaga kaashan doonaan hay-adda ceel cali isbitaalka dayniile iyo hay-adda baag ololahan ayaa loogu adeegi doonaa hooyooyinka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka kuwaasoo baahi badan u qaba qaliimadan cabdiraxmaan axmed oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda ceel cali iyo cabdulaahi yuusuf maxamed oo ka socda hay-adda baag ayaa si wada jira uga waramaya ololahan
aniga ku hadlaayo magaca kambaniga celcali group of combanis ahna c o kambaniga waxaan ka qayb qaadanay barnaamijkan fisitra lagu qabanaayo isbitaalka dayniyle taasoo soomaalida dumarkeeda aad ay ugu dhib badan tahay oo rafaad badan oo ka jiro waxaanan waxaan rajaynaynaa insha allah fisitrahan in la qabto sanad kasta in la qabto haddii aan nahay baxda ceel cali waxaan isbitaalka ka ballan qaadnay inaan la shaqayn doonno haddana waxaan kala shaqaynay waxda cuntada qaybta cuntada daawada iyo waxaa kaloo kala shaqaynay dayactirka isbitaalka annagoo ka qayb qaadanay in bukaanadaas howlahooda ay howlgalaan waxaanan rajaynaynaa haddii aan nahay bahda ceel cali insha allah shaqaas inaan sii wadno dhammaan ganacsatada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii walaalahooda ay u caawin lahaayeen waxaa farxad weyn inoo ah inaan anagoo dhan halkaan aan isku wada imaano isbitaalka dayniile annagoo oo soo booqanayno xarunta dhexe ee fistula oo isbitaalka dayniile ku dhex taalo waxaan awalan rabaa inaan soo dhaweeyo marti sharafta nagala soo qayb gashay booqashadan maanta aad iyo aad muhiimka u ahayd oo aan ugu talgalnay bukaanada oo ka faa'iidaysanayay ololihii laba iyo tobnaad ee daaweynta cudurka isufuranka kaas oo ka dhacaya isbitaalka dayniile xarunta fistulada samsam daahir maxamuud oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa u mahad celisay hay-adihii ka shaqeeyay ololahan isbitaalkan dayniile wuxuu sanad kasta isku xilsaaraa uu qabtaa in gobolada dalka gabdhaha haweenka soomaaliyeed ee fiiskulaha la dhibaataysan inay caawiyaan abreeshino u sameeyaan kaambeeno lagu qabto sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay-adaha garabsiiya sida hay-adda baag un f b i oo ayadana qayb weyn ka qaadatay brograamkan haddana aan rajaynaynaa inuu noqdo mid sustainability lah oo dhaqaatiirta localka in la tababaro oo hadda kadib si joogtaa oon sanad lala sugin gabdhaha soomaaliyeede markii gabadha oo problemkaas ay la kulantaba ay meelay hiigsata ay hesho oo immediate maaragtaye treatment inay hesho haddoo alla idmo ololahan ayaa ka qayb qaadan doona daryeelka caafimaadku ay u baahan yihiin hooyooyinka soomaaliyeed ee la nool xanuunka isku furanka